waa aan arkay warka laga soo saaray magacaabista garsoorayaashan cusub ee loo magacaabay maxkamadda sare waanan ugu hambalyeynayaa runtii raggaas oo in badan oo kamid a aan aqaan run ahaantii waxa kale oo aan ogaadinayaa madaxweynuhu in uu runtii usoo jeestay in garsoorka intay rabtaba ha leekaatee wax ka bedel iyo dib u eegis iyo hawshiisa in dib loo soo loogu soo jeesto waa arrin runtii bogaadin mudan weyn run ahaantii laakiin arrintu way ka weyn tahay magacaabis hal qof garsoorka soomaaliya baahida uu qabo dibudhiska loo baahan yahay in dib loo dhiso garsoorku shakhsiyaad ama qof meel loo magacaabo ma aha xalkeedu xalkeedu waa hay-adihii garsoorka oo la dhiso hay-adahaasoo ay kow ka tahay hay-adda adeega garsoorka oo ah midda runtii hadhow iyadu ku shuqul leh soo magacaabista garsoorayaasha iyo ka warhaynta hanaanka garsoorka ee dalka hadday noqoto anshax marinta garsoorayaasha mushaaraadkooda iyo gudnayaasha ay helayaan iyo runtii xeer hoosaadyada ay maxkamadaha oo dhan ku shaqaynayaan wixii adigu howl garsoor uu leeyahay ee dalka ka jira hay-adda iyada ugu sarreysa oo ah mid ka madax bannaan hay-adda fulinta oo madaxweynuhu ka yahay hogaamiye iyo hay-adda sharci dejinta oo baarlamaanka hogaamiye ka yahay marka garsoorka soomaaliya uma baahna keliya shaksiyaad la magacaabo kuma filla inkastoo tallaabo hore loo qaaday tahay haddii shaksiyaad hufnaan leh la geeyo garsoorka laakiin runtii soomaaliya waxay u baahan tahay in dibudhiska garsoorka hay-adihiisay u baahan tahay ee in shaksiyaad la magacaabo keliya kuma filla taasina runtii waa mid looga fadhiyo inay dowladdu ku dhiirato oo run ahaantii baahi weyn oo aada weyn ay ka jirto dhowr sano ka hor shir weyn oo ku saabsan garsoorka muqdisho lagu qabtay talooyin baad soo jeediseen habka dib loogu habeyn karo garsoorka talooyinkaad soo jeediseen bal kuwa ugu muhiimsanaa hadday dhaqan galeen maxaa dhaqan gale haddaysan dhaqan gelin maxay u dhaqan geli waayeen walaal haarun waxaad og tahay dalka waxa la laga dhaqangeliyey baa magac ahaan la yidhi hanaan federaali ah dastuurkeenna hadda jira oo soomaaliyana dastuur federaali ah wey hay-adaha uu dhisayo waxaa ka mid a garsoorka hay-addan garsoorka waxa uu dastuurkan federaalku dhigayaa in ay ay la filayo ama uu dastuurku rabaa in la dhiso saddex maxkamadood oo kala duwan oo ah kuwa ugu sarreeya federaalka midda koowaad waxa weeye maxkamad la yidhaha high court oo ah maxkamadda wixii garsoor ku xiriira oo dhan uu hoos tegayo oo federaalka ah taas waxa weeye waa maxkamad high court ah oo hadda shaqadan maxkamadda sare ee ama midda supreme courtka loo yaqaan ee hadda jirta shaqadeeda ugu badan midii qaadan lahayd wey waxa kale oo dastuurku dhigayaa maxkamad kale oo la yidhaha maxkamadda dastuuriga ah ama constitutional court oo arrimaha xuquuqda muwaadinka iyo isqabqabsiga hay-adaha dowladda fasiritaankooda iyo kala saarintooda ay iyadu leedahay oo arrimaha dastuuriga ah qabqabsiga dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedyada iyo arrimahaas dastuuriga ah oo dhan midda mas-uulka ka ah waxaa kaloo ay maxkamaddu ay dastuurka uu dhigayaa inay jirayaan maxkamado kale oo qeyb saddexdo heer federaal ah oo laakiin ka jira gobolada ka jira oo maamul mataqaan dowlad goboleed kasta ay yeelanaysa maxkamadaheeda oo u gaar ah ay yeelanayso oo high court iyaduna ay leedahay gobol kasta maamul goboleed kasta uu yeelanayo marka hanaanka weli garsoorka ee soomaaliya maanta jira ma aha hanaan garsoor oo ku salaysan dastuurka federaalka ama aha marka caqabaad badan baa dabcan jira oo xukuumadihii iska dambeeyey inkastoy dadaallo kala duwan sameeyeen sidaad sheegtay shir aniga lafteedu aan qayb weyn ka ahaa oo labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii abriil aan ku qabanay xamar hay-ad waxaanu soo jeedinay waxyaabo talooyin ah talooyinka waxaa kow ka ahaa dhisitaanka hay-adda adeega garsoorka waxaa ka mid ahaa runtii dhisida hay-adda maxkamadii dastuuriga ahayd iyo dhammaan komishanadii ama hay-adihii madaxa banaana waxase wax kasta waa lasoo jeedin karaa haddii la waayo ku dhaci iyo geesinimadii siyaasadeed ee madaxda qaranku ay ay ka fikiri lahaayeen ee dhaxalka ummadda gaar ahaan dhismaha hay-adaha dhaxalgalka ah haddii aan taa lagu dhiiranaynin soo jeedin kasta oo la soo jeediyo wax macno oo weyn ma laha marka annagu garyaqaan ahaan waxaan had iyo jeer u soo jeediyaa madaxdeenna aniga iyo ragga ila midkii haweenka ila midka yihi in ay ku dhiiradaan in garsoor la helo madax bannaan ilaa garsoor madax bannaan la helana dowladnimo soomaaliyeed ma anba qaadayso dastuurkan hadda jira yuu saarayaa mas-uuliyadda magacaabista garsoorayaasha wuxuu saarayaa hay-adda adeega garsoorka laakiin hay-addaasi dhismaheeda waxaa loo baahan yahay inuu uu ku soo baxo mashruuc xeer ka soo baxa baarlamaanka oo ku salaysan dastuurkan federaalka ah xeerarka dabcan baarlamaanka ka soo baxa waxaa ansixiya madaxweynaha ayaa saxiixa baarlamaanka ansixiya waxaa inta badanna soo jeediya golaha wasiirada ama xataa waxaa soo jeedin kara xubin ka mid ah golaha baarlamaanka oo qasab maaha in wax walba ay golaha wasiiradu soo jeediyaan ama wasiirka cadaaladdu si gaar usoo jeediyo waxaa xubin baarlamaankaa samayn karta baarlamaankaa loo baahanya inuu ka doodo markuu ka doodo kadib uu ansixiyo loo geeyo madaxweynuhu markaa in uu saxiixo haddii uu ku qanco markaasuu xeer ku dhaqan galaya sida caadiga ah markaa xeer baa loo baahan yahay cidda mas-uulka ka yihi waxa weeye in xeer lagu soo saaro baarlamaanku ku soo saaro dhismaha hay-addaasi cidda ka mid noqonaysa iyo xubnaha ay hay-addaasi yeelanayso waa arrin dastuurka ku cad weeye loogama tegin baarlamaanka keliya loogama tegin dhowr xubnoodoo wey jiraan lasoo magacaabayo oo aan ahayn kuwa hadda magacaaban laakiin kuwooda ugu muhiimsani waa qaar madax ka ah hay-ada jira sida madax gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga commissioneerka xuquuqul insaanka oo hay-adda xuquuqul insaanka madaxda commissioneerka ka ah iyo qaar kale oo saasoo kale ah marka wixii xubnihii muhiimka ahaa qaarkood dastuurkay ku cad yihiin kuwa kalena waa waa garyaqaano laga laga soo magacaabayo xirfadlayaasha garyaqaanada dalka ka howlgala marka ku dhiirasho siyaasadeed bay u baahan tahay waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed waxa ay ka cabsanayaan in awood gaara oo garsoorkii ay soo baxdo taasoo hadhow siyaasiyiinta xad u yeelaysa awooddooda siyaasigu awood wuxuu jecel yahay aan xad lahayn mana jecla in lala xisaabtamo cid checks and balances ku samaysana ma jecla marka garsoorku waa meelaha siyaasiga awooddiisa lagu xakameeyo wey marka siyaasiyiintu sidoodaba way ka cabsadaan garsoorka laakiin siyaasiga dhabta ee taariikhda galayaay waa siyaasiga awooddaas garsoorka ixtiraama madax bannaanideeda ixtiraama hay-adahaasi garsoorku waa midba muwaadinka xaqiisa iyo ka ninka lacag haysta ee qaniga ah ka faqiirka ah xuquuqda rag iyo haween cid walba xuquuqdooda cidda ilaalin kartaa siyaasiga baarlamaanka fadhiyana ma aha wasiirka talada mataqan wasaaradda fadhiyana ma aha madaxweynahana ma aha runti waa hay-adaha garsoorka weye loo simeeyahay cadaaladda loo simeeyahay weye soomaaliyana halka ay ka kicilaada ay waa hay-addaasoo la adke mataqaan lagu dhiiran laayahay in la diso ama la adkeeyo maanta waxaad og tahay muwaadinka soomaaliyeed dhul baa laysku haystaa guryaa laysku haystaa waxaa jirta xuquuqdii muwaadinka ammaankiisii oo aan meel la saarin wixii hanti uu lahaa muwaadinku oo aan wax dhowrayaa jirin naftiisii iyo sharaftiisii oo aan wax cid uu ku halaynayaa jirin waxaasoo dhan mas-uuliyaddeeda waxa iskale hay-adaha garsoorku inay muwaadinka siiyaan xaq muwaadinnimo oo haddii lagu xadgudbo xuquuqdiisa meel uu kasoo dhacsan karo oo dhexdhexaad ah inuu helo oo ka madax bannaan siyaasi isagu kursi ueya oo ka fikiraya doorasho waaye waxaad wax yar sharaxdaa maxkamadahan federaaliga iyo maxkamadaha maamul goboleedyada nidaamka federaalka markaan ka hadalno sidee dastuurku awoodda ugu qaybinaya haddii laysku qabsado kaba soo qaad khayraad ama xuduud ama arrin ka dhacday gobol oo maxkamadda dhexe federaalka soo farageliso waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan dastuurka ayaa wuxuu qeexaa awoodaha ay kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu awoodahaasina waxay isugu jiraan qaar ay gaar u leedahay dowladda dhexe sida siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha difaaca iyo gaashaandhigga arrimaha lacagta arrimaha khayraadka iyo hay-adaha guud ee mataqaanaa khayraadka dabiiciga ah ee dalka arrimo badan oo noocaasa inta badan waxaa awood loo siiyaa dowladda federaalka ah dowlad goboleedaduna waxay leeyihiin awoodo kale oo iyaga u gaara oo arrimaha waxbarashada hoose iyo arrimaha la xidhiira maamul wanaagga hoose adeegyada guud ay leeyihiin muwaadiniinta ku dhaqan dowlad goboleedka mar walbana isqabqabsi iyo wuu dhiman karaa in awooddaa la isriixriixo laakiin waa in marka hore laga amba qaado sida uu dastuurka federaalkii u kala qaybiyey awoodahaasi garsoorka maxkamadaha federaalka iyo kuwa goboladuna waxay ka mid yihiin awoodahaas la kala qaybiyey bay ka mid yihiin sida caadiga ahna maxkamadda ugu sarreysa ee federaalka ah ayaa ka awood badan maxkamad kasta oo maamul goboleed ku taalla oo masalan kasoo qaad maxkamadda ugu sarreysa gobolka maamul goboleedka puntland haddii ay go-aan soo saarto muwaadinka puntland jooga waa in uu awood u yeesho in maxkamaddaa kaga dacwoon karo maxkamad federaal ah oo dastuuri ah oo muqdisho hadduu fadhigeedu yahay fadhida waa inuu kaga dacwoon karo sidoo kale ka jubbaland jooga ama ka jooga galmudug inuu sidaasoo kale isna aadi karo marka hay-adaha maxkamadaha goboladu marka nidaam federaali laga hadlayo caalamka waxa awoodoodu ay hoos timaadaa maxkamadaha federaalka ee heer federaal ah ayay hoos timaada laakiin maxkamadaha goboladu awood aada u badan bay leeyihiin oo wixii sharciga khuseeya gobolkaasi bay fasiraan oo ay turjumaan maxkamadda federaalkuna waxay turjuntaa dastuurka federaaliga ah iyo hay-ada iyo xeerarka federaalka ee baarlamaanka federaalku soo saaro marka isku dheelitir iyo waxay isugu waxay xiriirkoodu yahay iyo runtii kala qaybsanaan awoodda u kala qaybsan tahay waana arrimaha nidaamka federaalku uu u dhib baran yahay oo nidaam sahlan ma aha disayl fara badan iyo wacyi buu u baahan yahay in la isku tanaasulo oo muwaadinka dowlad goboleedka ku noolay uu isku arko inuu yahay haddana muwaadin federaal ah oo xuquuq leh oo hay-adaha federaalku hay-adihiisii inay yihiin inkastayna gobolkiisa ku noolayn tusaale ahaan qofka matalan dalkan maraykanka federaal ah gobolka minnesota qofka degeni maxkamadda washington ku taallu marmar kaga dacwoodaa maxkamadda gobolkiisa ku taalla ee gobolka minnesota ku taalla waayo maxkamadda federaalka laftiisa garsoorayaasha fadhiya waxaa laga soo doortaa meel kasta laga soo dooran karaa waxaana ansixiya congaresskii oo ah hay-ad dhexe sidoo kale soomaaliya haddii federaalkaasi uu taabagalo waa hay-ad dhexe ee baarlamaanka federaalka ah ayaa ansixin doona garsoorayaasha loo soo magacaabayo maxkamadaha federaalka ah sidaa awgeed muwaadiniinta goboladu dadkii iyaga matalayay maamul goboleedyada dadkii matalayay federaalka jooga iyaga laftoodu ka talinaya cidda garsoorkaasi mataqaana soo fadhiisanaysa marka qarannimadii sidaasay marka ku dhamaystirmaysaa oo iyadoo gobol maamul goboleedyo la kala yahay ayaa haddana wax la wadaagaa waxna waa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay marka waa nidaam u baahan xarfad iyo ilbaxnimo aada u fog iyo isku tanaasul u baahan wey